ay tahay xabsida la qabaa ma meeshii iyo meel lamid ay ku noqon doontaa mase waxa weeye wax bedelan oo ka bedelan dadka soomaaliyeed wixii hore ka bedelan oo ummadda sabata bixin kara oo dhibaatadan maanta ilaahay subxaanahu watacaala dadka soomaaliyeed ku habsatay ay uga baxaan miyay heli doonaan seebay go-aanka ay gacanta ku hayaan saddexda boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan xageebu ku dhici doonaa waxaan ognahay in raggii horay usoo maaragtay usoo hogaamiyey meesha oo la arkay cadaalad daradooda iyo dhibaatada soomaaliya ay ku sameeyeen oo horseedeen la arkay lansadoodii inay ordahayaan oo lacagtii dalka laga boobay iyo hantidii soomaaliyada la boobay jeebka lagu wato oo la rabo in dib loogu soo laabto cabsida noocaas oo taagan iyo welwelkaas ayaan waxaan la qaybsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogto marka waxaan leenahay xaaladaasi waa xaalad aada iyo aada runtii ka fikir u baahan waxaan leenahay dadka soomaaliyeed oo xildhibaanada soomaaliyeed ahow idinka ayaa masiirkii soomaaliya gacantiina ku jiraa maantay soomaaliya oo nafka dhowr ah inaad nafta ka tuurtaan oo sii dishaan iyo in aad noolaysaan oo badbaadisaan labadaasa udhaxaysaan ka fekera cidda aad maaragtay siinaysaan codkiinaas afkiina ayay ku jirtaa dilka iyo nolosha soomaaliyeed ayaan leenahay